bismillahi raxmaan raxiim duurnaasaan dhegeysala qodobada wararka dal sanadinaysana waxaa ugu waaweyn
ciidamo gadoosan oo xirtay wadooyinka muhiimka ah ee isu socodka magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland codsigii ku nool xirada dhadhaaba ee waqooyi bari dalka kenya uu lac ka muujiyay dibdhaca ku yimid raritaankooda
madaxweynaha jubbaland muqdisho kulan gaar ah kula qaatay safiirka dowladda maraykanka kadib shirkii golaha wadatasha ee qaranka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh ugu baaqay inuu wadahadal la furo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani
imtixaankii shahaadiga ahaa ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya oo maanta la soo gabagabeeyey
qaadashada kaararka codbixinta muwaadiniinta oo maanta si rasmi ah uga bilaabatay deegaano ka tirsan somalilan
qoysa soomaaliyeed dibadiji lagu sameeyey xerada qaxootiga efo labo ee dalkaasi kenya
wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada suudaan oo ka baxay heshiiskii xabajoojinta ahaa
ra-iisul wasaaraha dalka nebaan bushba kamaala dahaal oo raadin doona heshiis waqti dheer qaadanaya oo lagu dhoofinaya tamarta koonfurta tamarta koonfurtada ee dalkiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen oo qodobadiina wararka ugu waaweynaa dhegeystan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan oo faahfaahsan
aynu ku bilowna ciidamo ka tirsan maamulka puntland kana gadoodsan mushaar la-aan ayaa xirtay wadooyin muhiim ah oo socodka caasimadda maamulka puntland muhiim ah warkan waxaa faahfaahinaya cabdinaasir alcadaala
ciidamo ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ayaa waxay xirteen qeybo kamid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada caasimada oo ah maamulkaasi garowe warar kala duwan ayaa kasoo baxaya ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo saacadihii lasoo dhaafay la arkayay iyagoo xirtay wadooyin muhiim ah kuwaasi oo la arkayay ciidamo badan oo soo dhoobaya ciidamadan ayaa la sheegay in ay ka gadoosan yihiin mushaar la-aan baahsan oo soo wajahday iyagoo sheegay in aysan wadooyinkaasi furi doonin tan iyo inta ay helayaan xuquuqda ka maqan ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay joojinayaan isku socodka guud ee wadooyinka muhiim ku ah magaaladaasi waxa ayna ka cabanayaan intooda badan mushaar la-aan iyadoo ciidankaasi ay qeybi ka yihiin ciidamo ka tirsan madaxtooyada maamulka puntland ciidamada oo aada u hubeysan ayaa saakay waxay xireen dhowr wado oo ay kamid yihiin wadada gasha wasaaradaha iyo sidoo kale wadada kale ee madaxtooyada waxaana jirin wax isku socod ah wado oo aagaasi ka jira iyadoo ciidankaasi ay ahaayeen kuwo aada u careysan sidoo kalena dadka shacabka ah iyo madaxda aan u ogolayn inay isticmaalaan wadooyinkaasi
qaxootiga ku nool xerada qaxootiga ah ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ka walaacsan dibudhaca ku yimid reeritaankooda cabdulaahi daada ayaa warkan soo diray waana wal hartigeega natiijaho unahaysana madle roritaankii mahaysan meelingal siinbalogayay ruugasangna mayna le dhibaato i rafaad isla awaan dhammaani ma inbaahangna lama ina meelanana niinbaloo gareey maya inina roorta yuani aarsa intaasa odsado hayna meelitaan biima haysan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dalkani kenya qaxootiga ku biirayey xilliyadii dambe gaar ahaan kuwa ku nool ifawan ayaa walaac ka muujiyey dib u dhaca ku yimid wakhtigii loo asteeyey in lagu geeyo xerada cusub ee futuu arrintaasi oo walaacay ka muujiyeen qaxootigani ayaa u waramay tiifiga caalamiga ah ee dalsan waxaa rabnaa inay meesha nagala raro oo waxaa u baahanahay in futuu nala geeyo oo nagala warahaayo mas-uul aan helno biyo iyo daryeel caafimaad inaan helno ayaa rabnaa dib u dhacaas dan ma nooga jirto baaqashadaas badan anaga dan ma nooga jirto raritaan baa u baahannahay meesha shibanbiyood baa aa nagu dhacay banaan saxarada bannaanka ayaa la dhagahayaa marka wax waxaas uma baahanin waxaa u baahannahay meesha inaa nagala rara oo meesha nala geeyo nagala warhayo daryeel aan helno meeshaan hadda la degan yahay meel oo hadda hay-adda ay iska leedahay ma aha waa ifwan duleedkeeda ifwan duleedkeedna waa iska deg iska degaasna qaxootiga dhib buu ku qabaa waayo biyo kuma haysto oo caafimaad ma haysto oo wax hay-ad ay ku og tahay meesha ma jiraan xaquuqdii oo u n h c r uu ku lahaa kuma helaya halkan marka ifatu baaqashadaas oo ay baaqatay dhibaato weyn baa nooga jirtaa waayo meel oo maarata hay-ad nagu ogtahay ma degan marka sidaa awgeed dhib weyn baan ku qabnaa baaq- baaqashadaas halka ay ka socotana ma garanayno dhanka kale moxamed cusmaan cabdulle oo ah xogayaha dhallinyarada xerada iyo fawan ayaa ka warramay sababaha keenay dib u dhac ku yimid in la geeyo ifato qaxootigii cusbaa ee xilliyadii dambe soo gaaray xeryaha dhadhaab
anigu magacayga waxaa waaye maxamed cusmaan cabdille waxaana ku magac dheerahay xujaale waxaan ka mid ahay eh, ururka dhallinyarada xerada ifo Eh, waxaana ahay xogayaha guud ee ururka dhallinyarada xerada ifo xerada waxay eh, hadda ay martigelinaysaa ilaa qaxooti marka la qiyaaso eh, dhowr iyo toban kun ah kuwaasoo eh, ku soo barakacay markii abaaro fara badan ay ku dhifteen waddankeennii hooye soomaaliya Eh, inta badanna waa la diiwaangeliyey qaarkood saddex sanay joogaan qaar laba sanay joogaan qaar waxay joogaan bilooyin qaarna waxay joogaan isbuucyo qaarbaa hataa waxaa jira hata maalmo jooga Eh, intii la diiwaangeliyey marka hore eh, waxa la- la- wax lagu yaqaano afka ingiriiska lagu dhaho profilna ayaa lagu sameynaya qofka Een, waxaa la siinayaa boono boonada marka la siiyey een, haddana dowladda ayaa amar laga sugayey sifa shakhsigaasayta ama qaxootiga loogu diiwaangeliyo qaxooti rasmi ah mashruucaasayta wuu bilowday Ee, sida xogta aan ku helayna ilaa iyo toban kun ee, iyo in ka badan ee, way mareen hadda registrationka oo wayna u diyaarsan yihiin qaxooti ee, rasmi inay yihiin qorshaha marka wuxuu ahaa ee, tirada toban kun markay gaarto in loo raro xerada ifotu taasoo ay dib u dhaca faraha badan inta badan waxaa keenay horta ee, sida ay sheegeen hay-adaha ku howlan ee, furitaanka ifotu UNHCR iyo iyo hay-adda u qaabilsan qaxootiga ee DRS ee, in uu diiwaangelinta ay wadeen inkastoo hadda ay gaareen tiradii loo baahnaa oo toban kun iyo mazaada ah Ee, dhowr jeerna ay dib u dhacday dhanka ee, cillado la xiriira dhanka zaadka waayo waa dareemi kartaa markii la furayo xero cusuban Ee, waxay u baahan tahay dhaqaalo fara badan iyo tafsiilaad fara badan Ee, waxyaalaha faraha badan ee asbaabada u ahaa inay dib u dhacaan waxaa keenay ee, dhanka zaadka ama logistical issues waaya marka inta aan ka warhayno waa waa intaas waayahay marka een, maxaad noogu sheegi kartaa goorma ay ahayd een, waktiga la rabay in lagu bilaabo ifatu ee qaxootiga oo dibdhaca uu ka- uu imaaday xilimaa la rabay
Eh, isniinta hadda ama eh, isbuuca hadda lasoo dha isbuuca hadda aan ku jirno bilaawgiisa in la bilaabay ahayd Eh, kii hore oo dhammaaday naftigiisa in la bilaaba in, in taariikhda toban iyo toddoba markay ahayd meelahaas in la bilaabay ahayd maysan qabsomin Eh, kan hadda aan ku jirno bilaawgiisa iyada naftigeeda in la bilaabay ahayd muusan dhicin Eh, marka hadda waxaa la qorsheynayaa isbuuca hadda soo socda eh, isniintiisa in, in la bilaabi doono eh, laguna bilaabi doono kontanka qoys oo ugu horreysay sida ay inoo sheegeen eh, hay-adaha ku howlan arrimahan ifatow cabdulaahi axmed daada dalsan t v xeryaha dhadhaab
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa furay shirka hirgelinta hanaanka federaalka iyo cadaaladda suubta ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa furay shirka hirgelinta hanaanka federaaleynta cadaaladda iyo asluubta oo dhiirigelinaya sareynta sharciga iyo dadka soomaaliyeed inay helaan garsoor cadaalad ah oo loo dhan yahay laguna kalsoon yahay ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arrintaas ay muhiim tahay si loo helo hanaan cadaaladeed oo garsoor madax bannaan oo dalku yeesho oo la qaato talooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u habeynta maxkamadaha howlgelinta garsoorayaal khibrad leh islamarkaana meesha laga saaro lacagihii sharci darrada ah ee lagu qaadi jiray waaxda dambi baarista c i d da
yunido iyo dhammaan marti sharafta iyo miidiyaha halkan ka soo qayb galay
oo stateska oo ayagana aan hal mar isugu keenay oo goormaa ugu dhow la isugu keenay oo doorasho dhici karta idinku bal hadda idin weydiinayaan dalkan inaan xoreyno waa hadnaa one man one vote in ileen waa ileen waa isla ognahay wixii hadda aan soo marray kuma noqon karnay ma wixii baan ku noqon karnaa wixii hadda kuma noqon karo heer federaalna looguma noqon heer statena looguma noqon karo heer federaalna looguma noqon karo marka councilskiina ha la soo dhiso oo dadku ha soo doortaan statekiina ha soo soo dirso ha la soo dhiso oo dadku ha doortaan xilligaana ha la sameeyo xilliga aan isdhahnay ugu yar ugu yar ee la isdhahay waa intaa waa lagu samayn karaa aan qiyaasnay ayaan ka dhigay oo ah muddo un hal sana intaasna processka in la xoreeyo iyo in shaqadaas hore laga sii qabto inaan ka dhignaata dadaa marka waxay rabaan in lugaha lagu dhaga meeshii la isugu tegi lahaa oo in dalka hal xoreeya si hawsha loo bilaabo oo kii xukun ka rabo meesha usoo aadi lahaa oo hawshiisa usoo qabsan lahaa ayaa qaylo la furayaa si aanaa u dhaqaaqin oo meeshaas aanu taagnaan marka ayakii baaba nimankii laga baqayey oo mashaakilkaa loo sheeganayay oo laga eed sheeganayay ayakii baa waxay leeyihin war annagaa dadka waxu dooranayna bes waayo waa naga dhammaatay waa ku soo qancinay si sahlan kuma imaan dood iyo waxay ku timi waa hadal iyo in runta laysu sheego iyo in la wada fadhiisto iyo in la sheekaysto oo la yidhaahdo dee dalkan hal meel ha u dhaqaaqo adigu ogolow dadkaaga inaad haddaad xukun rabto inay ku doontaan oo deedna lagu wada qancayo maxaa keenay marka in cabsidu ay timaado oo mashaakilku imaado oo qayladu imaado maa la yidhaahdo wax fiican baad samayseen waa mahadsantihiin kusii socda waa laydinkala shaqaynaynaa annaga taasaan sugaynaa shacabka soomaaliyeed in fara badan oo ka mid ah runtii taas ay dheheen laakiin inta siyaasiyiinta ee maxaan ku dhahaa aan inala joogin hadday inala joogi lahaayeen oo dalka joogi lahaayeen waxaan aaminsanahay way nala qaadan lahayen marka way maqan yihiin ha noo imaadaan oo kadibna way ha nagala shaqeeyaan hawshaas caqligooda loo baahan yahay iyo cilmigooda iyo xoolahooda iyo maxaan ku dhahaa la joogooda iyo wehelkooda aan u baahan nahay marka ha noo imaadeen walaalaheen hawshaasna ha nagala shaqeeyaan hawl culus waay waxaan kusoo gabagabaynayaa dalkeenna wuu dhaqaaqay waxaan leenahay bismillaahi tawakalna cala allah waan waan dhaqaaqnay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas aan dhammaanteen aan u diyaar garowno oo aan geedigaas oo aan rajaynaya inaan ku ku raysnay inaan reerka ku furi doono ilaahay idankiis ayaan u soconaa taas aan isugu wada tagno taasna aan ka wada shaqayno wasaaraddan si gaara hawlahan hadda ay u fadhidaan waa hawlaha lafdhabarta u ah sidii loo dhaqaaqi lahaa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre ayuu kaasi ahaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya ayaa maanta lasoo gabagabeeyey cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ay qaadaysay wasaaradda haydaha iyo tacliinta sare iyadoo sanadkani imtixaanka ay u fadhiisteen arday gaaraysa soddon iyo saddex kun iyo todoba boqol oo arday oo ku kala gelayay boqol boqol afariyo toban goobood oo ku yaala caasimadda iyo sidoo kale gobolada dalka imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ayaa waxaa horey u daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac maalintii sabtida lasoo dhaafay isbuucan todobamashan maalin oo imtixaankan socday ayaa ardayda markaasi ay ku galayeen magaalada muqdisho iyo gobolada dalka imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo dhankooda laamaha ammaanka ay qeyb ka qaadanayeen sugidda ammaanka iyo sidoo kale isku socodka ardayda gelaysa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare
halkaa warkaasi kala socotaan oo raadiyo haddaasina magaalada muqdisho aan markana wararka dibadda isku dhacyo xoogan ayaa laga maqlayaa caasimada suudaan ee khartuum goor dambe ee hoteeladii shal ahayd sida ay sheegeen dadka deegaanka kadib markii kooxaha milatariga ah ee dagaalamayay in ka badan lix toddobaad ay ku heshiiyeen in la kordhiyo xabajoojina looga gol leeyahay in gargaar la gaarsiiyo dadka rayidka ah ciidanka xoogga iyo sidoo kale kuwa r s f ee gurmadka degdega ah ayaa ku heshiiyey in lagu kordhiyo heshiis xabajoojina ee toddobaadka shanta maalmood balse waxaa la sheegay in xabajoojintaasi hirgeli weysay islamarkaana in caasimada khartuum ee suudaan laga maqlay rasaas ay dhinacyadu isweydaarsanayaan iska horimaajyada ayaa goor dambe talaadii shalay dib ugu soo cusbaanaaday duleedka magaalooyinka waaweyn ee dalkaas oo ay qayb ka tahay magaalada caasimada ah ee dalka suudaan ee khartuum guudaan warkii duhur waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel